الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kitaab ljanaa'id jinaasadaha kitaabkoodii buu baabyahay oo kolkaa halkan waxa ugu xusayaa macnaha dee salaat ljanaa-is ayaa meesha uu ku sheegaya qofku markuu dhinto salaaddii lagu tukanayay kolkaa kolkuu kitaabu salaad soo dhameeyey ayuu halkan ku xusay yundabu waxaa la suneeyey buuri likulli axadin qof walba waxaa loo suneeyey an yuksira dikra almowt inuu geerida xusideeda badiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu buuri akfiruu dikra haadimi ladaat macaanyaalkan ka idin dhaafinaya in badan xusuusta oo xuskiisa badiya markaa qofku xaraana ku dhiiran maayo adduunyana dhex muquuran maayo laakiin inta uu geerida xusuusan yahay qalbigiisu waa sii qoyay wayastacida lahu bitawba walmariidu aakadudheh qofku markuu boko waa sii adag tahay inuu xusuusto waa sii fiican wayastacida lahu bitawba mawdkana waa inuu qofku ugu diyaar garoobo toobad oo ilaahay uu toobad keeno wayacuud almariid waa in lasoo booqdo qofkii bokay walow min ramad bakooraba ha ahaato waxa laga soo booqanaya laakiin dee qofka muslimka ah waa inuu isku dayaa dadka buka inuu soo booqdo malaha taasi waaba iska daciiftay beryaha dambe oo markii dagaaladii iyo fitankii wixii ay dhinteen ay bateen baa mid dhinta iyo mid buka midnaba loo juuqi waayo oo dadkii qaswatulqalbi ay ku dhacday markii ay dad badan iska daba tegeen laakiin marle waa mid aada u haboon weye asxaabtana uu ku tartansiin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kineebaa maanta isagoo sooman waa beriistay kineebaa jinaasad raacay kineebaa qofku ka soo booqday intiiba waa kii abubakar koobkooda qaadaya lahaa ariga wayacuma biha waxaa haboon inuu ku caam yeelo booqashada alcaduwa wasidiiq wasadiiq kii ay colka ahaayeen iyo kay saaxiibka yihiin labadaba inuu markay bukaan soo booqdaa wanaagsan oo qofkan dee cadowga ahaydeen amaba waxyeelada kugu sameeyey markaad soo booqato waxa uu noqonayaa kaanahu waliyun xamiim sida aayaduba ay sheegayso macruufkii ama xasanadii oo aada u samaysay wey halkaa in cadaawadiiba ay ku tagta ayaa laga yaabaa fain kaana dimiyan qofka bukaabaaniyaal hadduu yahay ama mid gaal ahoo muslimiinta ku dhex nool fain iqtarana bihi qaraaba diminimada haddii ay la xidhiidho xigto oo mathal waana mid dee dimiya xigtana waaya aw jawaarun amaba olognima ayaa la xidhiidhay oo gaalna waa yahay jaarna waa tihiin nudibat ciyaadatu in lasoo booqdaa waa sunne wa ilaa haddii aanay jirin qaraabanimo iyo iyo jaarnimo midna laakiin uu yahay gaal dadka muslimiinta iskaga dhex nool ubiixa waa la baneeyey oo markaa jaa-is bay iska tahay oo haddaad doonsana waa iska day haddaad doonsan waa soo booqan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin yar oo yahuudiya ayuu dee u tegay isagoo buko waxau lahaa iska islaam aabihiina markaa ka yar waa dul fadhiyey kolkaa aabihii buu eegay yarkii dee adeec maxamed buu ihi oo ka qaado talada markaasuu dabeedna islaama marka ilaahay baa badbaadiyey buu lahaa ilaahay badbaadiyey ninkan ayaa mahadle wayukrahu waxaa la karaahaystay itaalatu lqucuudi cindah qofkan buka fadhiga in agtiisa lagu dheereeyo waa karaahiyo maxaa yeelay qofkii wuxuu jecel yahay inuu iska nasto ama iska jiibsado laakiin intan dee lala fadhiyo heegan buu ku jiraado inuu qofkii raalli geliyey ayuu isku daayaya wayundabu qibban wakti wakti un inay booqashadu ahaato qofkan buka lasoo booqanaya ayaa wanaagsanaa ayaa wanaagsan oo dee aan dadku dul taagnaanin ilaa liaqaaribihi wa naxwihi dadka xigtadiisa ahi kuwa lamidkaa saaxiibadiiya mooyaane oo miman dad kamid a yas yanasu uu heshanayo aw yatabaraku bihi amaba uu iska barakaysanaya ducadooda iyo kutufidooda iyo inta ah fa kulla waqtin goor walba kuwaasi way la joogi doonaan maa lam yanha haddaanu odhanin iga taga iga taga haddii aanu odhan ama iga jooga dee kuwaasi way la joogi doonaan fain tamica fii xayaati qofkan haddii uu rajaynayo kasoo booqday inuu sii noolaado dacaa lahu wansaraf intuu u duceeyey ayuu iskaga tegaya haddii uu rajaynayo qofkan markuu ishiisii eegay baa waxa uu arkay inuu sii noolaanayo ilaa waa qiyaasaya qofku wax oo ilgeeriyaad buu ku arki waayey nin caafimaad laga yaabo inuu helo ayuu u maleeyey uu duceeyaa uu iskaga tegaya wailaa haddii uu u malaynayo inuu sii dhimanayo raqabahu fi tawbati waalwasiya wuxuu jeclaysiinayaa inuu ilaahay u toobad keeno oo waad dhimanaysaa iyo waa kaa socotaa waxba odhan maaye laakiin waxa uu leeyahay ilaahay u toobad keen toobada ku dadaal mar walba way iska wanaagsan tahay wixii dee wax walibana badan ee bal wixii aada u baahan dardaaran dardaarankooda la kaalay buu odhanaya ama qoraalba ku bixi markhaatiyaal u samee wain ra-aahu haddii uu arko manzuulan bihi in lagu habsaday oo lagu degay macnaha astaamihii mawtku inay ka muuqdaan hadduu ku arko admacahu fii raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ayuu markaa damac gelinayaayo waxa uu leeyahy ilaahay naxariistiisu way ballaadhan tahay toobadkeen waxba ha ka warwarin wixii hore iyo dunuubtii iyo gafafkii aada soo martay waxba hebelow ha ka murugoonine naxariista ilaahay khawfkii iska daayo maanta barax waxaad ka dhigtaa oo macnaha mid saafiya rajo maxdiya ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu kolba wixii iga maleeyo iga helaya waktigana waa waktigii malaha la wanaajin jiray wey wawajahahu ila alqibla qibladuu markaa ujeedinaya calaa jambihi lyman dhinaca midigta intuu udhigo sida marka iilka la dhigayo oo kale qofkan ayuu dabeedna kol hadduu dee sii sakaraad yahay ayaa goortaa la idhaha weeyaan waa la isu jebinaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ayaa wuxuu tabay ninkii bara bnu macruur la odhan jiray war ninkii meebuul dabeedna waxa lagu uhi wuu dhintayoo awsaa laka hulutha maali wa awsaa in wajaha lahu ila alqibla wuxuu dardaarmay xoolihiisa saddex meeloodoo meel ayuu yihi nebi maxamed hala siiyey waxaan u dardaarmoo kale in qiblada loo dhigo markuu sii dhimanayo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka murugooday dabeedna waxa uu lahaa waa asiibay ninkaas hulutha maalihiina waan u daayay waxba ka qaadan maayo kol haddii uu yihi wuu asiibay waa si fiican wey in jihada loo dhigo qofka waajib dee se ma ahool macnu ma noqonayo in uu dhibaato weyn la kulmay haddii loo samayn waayo fain tacadara falaysan haddii ay suuroobi weydo midigta oo dabi iyo dhaawic iyo waxaas jiraan bidixdaa loo dhigi oo qibladaa loo jeeday wain tacadara faqafaahu haddii ay taasina suuroobi weydo dee waxaa loo jiifin doonaa qadaadka intoo cagihiisa qiblada loo jeediyo walaqanahu waxa uu laqimayaa qofka ag jooga qawla laa ilaaha ila allah liyasmacaha si uu u maqlo kelmadaasunbuu ka agoranaya buuq kale iyo waxba ilaa maskaxda sawiradii u dambeeyey bay qaaday iyo aragtidiisa iyo dhegihiisuba markaa waxa ay qabanayaan ha noqdo wax wanaagsan oo markaa uu duuban karo oo khiyaalkiisu markuu isbedelo uu soo celiyo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu sidaa ku lahaa laqinuu mawtaaku ama dadkiina muxtadarka ah ee lagu soo xaadira waxaa u laqintaan laa ilaaha ila allah fayaquulaha fayundabu an yaquulaha kelmadaa uu odhan kelimatu tawxiid bilaa ilxaaxin isagoon waxba ku celcelinayn oon dee ku badinayn war sidaa dhe odhan maayo walaa yaqul qol war dheh odhan maayo caynkaa dheh odhan maaye wuu ka ag odhanaya dabeetana taasuu la qabsanaya fa idaa qaalahaa marka uu kelmada ku dhawaaqo turika waa la iska daynaya xataa yatakalama bigayriha ilaa uu haddana hadal kale qofkani yidhaahdo wuu dayn doonaa wayundabu waxaa kaloo la suneeyay an yakuuna inuu noqdo almulaqinu kan dee tawxiidka ka ag odhanaya gayra mutahamin biirsin wa cadaawa miduu tuhmayo oo dhaxalka inuu qaadanayo oo ku tuhmayo ama cadaawadiba ay ka dhexaysa ile wuxuu odhanayaa kani ma maantu kuu soo dhigtay u ku arkay waa ku sii qadimaya dabeedna waxaa laga yaabaa ninkii dee kelmadii odhan lahaa ee qaalig ahayd ba cadhadiisu ay seejiso lianlaa yata'ada almariidu min talqiinihi wey faidaa maata marka uu dhinto nudiba waxaa la suneeyey liarfaqi maxaarimi xigtadiisa kuwa ugu naxariis badan waxaa sunne u ah takmiidu inuu indhaha isugu laabo ila waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ruux wuxuu u yidhi abu salama dee xaaskiisa nebigu markii dambe uu guursaday umu salama marka wuxuu arkay dabeed iyadoo indhihii ay kala degeen markaasuu indhaha isku qabtay markaasuu dabeedna lahaa ina aruuxa ina albasara yatbacu ruux oo kamaa qaal araggu waxa uu raacayaa ruuxdaa baxday buu ka daba tegaya aa indhihii iskuma soo noqonaya sidaa darteed waa in la isku hayaa xoogaa yar baa weliba la isku haynaya in la isku qabto gacanta laga qaado ilaa haddana way kala tegayaan kolkaasuu dabeed indhaha u laabay nebigu washaddu laxyeyhi labadiisan lafkadheed oo macnaha dee fuqa kore iyo ka hoose iyaguna neefsigaa ugu dambeeya marka ay ka boodo ayay dee kala dhaqaaqaya marka iyagana in maro yar lagu xidho ayaa iska wanaagsan intoo la jeexo qaybtaa garhka ka hooseysa iyo dhakada sidaa la isugu xidho afkiiyo dabnihiisi ay isugu yimaadaan watal watalyiinu mafaasili xubnihiisana in la yaro dhaqdhaqaajiyo aakhir alaxadaat marka ay ka baxdo in la yaro dhaqdhaqaajiyo la yar dabciyo si aanu u tawafin ila qofki waa qof baktiyo dee finisha markaasi goordhow marka la laabayo ay u dhaqdhaqaaqi karaan ama la maydhayo in yar baa la yaro dabcinaya wanascu hiyaabi in dharkiina laga siibo ayaa iyaduna habboon kuwa uu ku dhintay nijaas iyo dee wixii lamid a baaba laga yaabaa inay ku dhacaan uma yusdaru bisawbin khafiif maro fudud baa markaa la saaraya tii kale waxaa laga yaabaa in naqaska iyo waxaa ku celiso dee uu hore isu bedelo haddii busto un lagu duuduubo jinaasada bustun bay ku duubaan wayujcala calaa baطnihi shayun haqiil calooshiisana waxaa lagu tiirinayaa shay iska culus xoogaa kiile laba kiile meelaha qadarkiya ayaa sidaa loogu tiirinaya iyada oo aan la dul saarayn ayuunba xaggu u jiifuun baa lagu tiirinaya si aanu u dibirin wa yubaadiru waxa uu degdegayaa ka-xigtadiisa ahi ilaa qadaa'i dayni gashiga inuu ka bixiyo qofku ma gaadho darajadiisa ilaa gashiga laga bixiyo buu xadiidku sheegayay aw ibraa'ihi minhu ama in dee laga cafiyo la yidhaahdo war hebelnimaya iska saamax ninkii gashiga ku lahaayo wa tanfiidi wasiyati waxaa kale oo iyaduna habboon in dardaarankiisii la fuliyo oo ninkii nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi labadii waalid way dhinteene intii ay dhinteen miyay igu leeyihin wax samafala haabu saaxiibadoodii aan cid kale xidhiidhinayn iyaga mooyaane adugu xidhiidhi una ducee dardaarankoodiina fuli wa tajhiizihii markaa dee in la tabaabulsheeyo sidii loo aasi lahaa ayuunba habboon fa idaa maata marka uu dhinto faj'atan si kada a markuu qofkii mawtulqafle uu ku dhaco turika waa la daynaya liyutayaqana mawtu si markaa geeridiisa loo yaqiiniyo oo dadka qaar bay dhacdaa in lama kala garan waayaba inuu dhintiyo inuu nool yahay isagoo noolba oo dareenkiisu aada hoose xataa dhakhtarka soo saari kari waaye nar dambe u naxashka ka dhaqdhaqaaqa waa la arkay taas oo kale markaa bar horta aada loo hubsado waxyaabaha kale runtii aynu raacin lahay waxaa kamid a ee laga yaaba inaan badankoodu sheegin qofku marka uu xanuunsado xanuunkan wuxuu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam in dunuubta lagaga dhaafayo qofka ilaahay uu khayr la doono cudurunbuu ku ridaa buu nebigu lahaa oo dee balaayada weyni waxay jafaysaa dembiga waxa labaadoo iyadana dee nusuusta ku xusan asabru cinda almusiiba inama asabru cinda sadmati aluulaa marka jugtaa musiibadu dhacdo inuu qofku sabro xadiidkii dee muslim uu warinayana wuxuu ahaa qofka muslimka arrimkiisu layaab buu leeyahay hadii dhibi ay ku dhacdo uu ku sabraya khayr bawta haddii dheef uu helana wuu ku mahadnaqaya khayr bay uti waa arrin isaga u gaarahoon munaafiq iyo gaal lahayn waxaa kaloo saddexaad oo iska banaan ashakwa lisadiiq waliabiib lisadiiqi waliabiib inuu qofku u caban karo dhakhtarka iyo ka ay dee saaxiibka yihiin iyo wixii haye inuu usheegan karo laakiin dadkii kale aanu waxba dee uduryamin oo dee iska arrinkiisa iska daysto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau asxaabta ku lahaa inii ucag waa la i xanuujinayaa kaar bay haya laba nin oo idinka idinka mida xanuunka adag ee ku dhaca mid leeg bay saaran waxaa kale oo nasku uu xuso afraad qofku haddii uu buko intaa uu buko camalkii uu qaban jiray uu maanta ka gaabiyey waa loo qorayaa cibaado iyo dee wax kaloo wanaagsanba waxaa shanaad oo dee xusan isaguna in la isdaweyn karo xadiidkii muslim kusugnaa waxa uu sheegaya cudur waliba inuu leeyahay dawo marka dawadiisa la helo unbuu ku bogsanayaa qofku biidn illaah oo bari ashaksu biidn illaah dawadu dee waxba ma bogsiinaysa waa sabab waxaa iska banaan qofka gaalka ah ama dhakhtarka ah ee gaalka ah in la iska daweyn karo haddii uu amin yahay wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqinطaari yu'addihi ilayk ahlu kitaabkii waxaa ka mid a mid haddii aada ku aaminto adduunyo aada u fara badan ku aaminaya aada ku aaminayso iyo mid diinaar haddii lagu aamino dee aan ku dhiibayn laa maadumta calayhi qaa'iman inaad leedahay igu shub iyo idhiib mooyaane markaa dee wuxuu tixgeliyay qur-aanku alamaana in dee sidaa loo diraaseeyo ka aaminka amarkaa wax loo diran karo waxaa kaloo iska banaan in la isku daweeyo ducooyinka ma'fuurka ah iyo qur-aanka dee ku akrintooda sida nebigu ducada uu lahaa allahuma raba annaasi idhab ilba's ilaa akhiri waxaa karaaha-a geerida in la tamaniyo qofku dhibaato ku dhacday inuu yidhaahdo ilaahayow iqadin oo hore i socodsii waa karaaha wey waxaa xusan shareecadda dhexdeeda fadlu tuuli alcumr maca xusni alcamal oo qofka haddii camalkiisu wanaagsan yahay cimri dherarkiisuna waa wanaagsan yahay khayru nnaasi man taala cumru wa xasuna camal waxaa sunaa sidaynu horeba usoo xusnay istixbaab xusni danni billaah xadiidkaa muslim uu warinaya nebigu waxa uu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam laa yamuutana axadun ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah bukaabaa iska banaan in meydkii loo ooyi karo haddii aanay qayla jirin dee inuu qofkii ilmayn karo yaro murugoona karo waa loo ogolyahay oo xataa naagtii ay isyar basaasin karto saddex cisho wax ka yara laakiin midka la diidaya waa dhulkao la isla dhacay iyo qaylo qadarka lagu diidayo taasaa la diiday marka oo mamnuuca oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inankiisi ibraahim marka uu dhintay waxa uu lahaa ina alcayna tadmac waalqalba yaxzun walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana wainaa bifiraaqika ya ibraahim lamaxzunuun oo kamaa qaal ishuna way ilmeynaysaa qalbiguna waa murugoonaya laakiin odhan mayno wax ilaahay raaligelinaya mooyaane wax kale ibraahim ow tegidda aada naga tagtay waa ka murugaysanahay xagga matniga waxa uu ihi wagasluhu maydkii in la maydho iyo watakfiinu in kafantii lagu xidho waasalaatu calayh iyo in lagu tukado waxamluhu wadafnu in la qaado oo la aado intaasoo arrimood oo wada socdaa furuudu kifaaya waa fardulkifaaya wey mid waliba gaar ahaantiisa ummadda haddii barh sameeyo barhka kale waa ka dhacaya haddii cidibo samayn weydana dee waa wax wada saaran weeye dhammaantu way ku dambaabayaan markaa afartiibu haddaba galay maydhigii iyo kafantii iyo salaadii ayuu bilaabay haddaba uma intaa kadib yukasalu waa la maydhayaa meydka faidaa kaana rajulan haddii uu nin yahay falwlaa biquslihi maydhidiisa waxa ku habboon alabu aabbihii uma aljaddu awowgii uma alibnu inankiisi uma alakhu walaalkii uma alcamu adeerkii uma bnuhu adeerka inankiisa calaa tartiibi alcasabaat sidii ay dee isu xigeen uma arijaalu alaqaarib haddii kuwaa hore la waayo dadkii kale xigtada ahaa unbaa maydhaya uma alajaanib dadkii raggii kalaa maydhaya ajaanibta haddii ragba la waayana uma zawjatu afadiisiibaa maydhaysa afaba haddii la waayana uma nisaau lmaxaarim dumarkii ninkana is xigeen baa daysay oo qamiis iyo waxaa gashan maydhaya sidaas ayay isu daba soconayaan oo nebigaba calayhi salaatu wasalaam sayid cali iyabaa maydhayay usaama iyo cabaas iyo inamadiisi iyo kuwaasaa maydhayay ibnu cabaas iyabaa maydhayay innagana iyagoo intan uu sheegayo oo dhami wada jooga un bay odhanayaan aw fulaankii jinaasadaha maydhi jiray soo qabta ama adigaagii halkan soo booqda ee qudhaadu aaska u diyaar ahaa bay ku infiraarinaya oo odhanaya bal jinaasada kaalay mayd dabeed haddii aad diidana de waaba isqabsanaysaano isagoo wadaad waxa maydhi waayay islaamihiina waa in islaan un loo raadiye aayad kursida taqaana haddaan aayad kursida aqoonin jinaasad la maydhayaa ma jiro waa caadaad iyo taqaaliid jaahiliya oo khatara wey oo jiq la isku noqonayo laisku oodmayo iyadoo laba aasil ahaa un baa lagu odhanaya carqalad halkana baa jirta waa xalaala waayo de wax la isku qufulay qof un baa maalin sheegaya waa bidco qofuun maalin intuu jideeyo dabeedna adkaanay soo dhidbamayso haddii markaa aada aragto dee dadka aada u timaado kuwan un baad isugu yeedhaysaa oo aada u sharxaysa sidaa iyo sidaa iyo sidaa u maydha bes dabeetana waa inay hawlgalkooda sameeyaan ha ka yeelin weligaa yaala waa in iyaga uun aada macluumaadka siisaa ay u maydhi lahaayeen maydkan kuna tashjiicisaa inaanu wax wadaad u baahan ila kitaab la akriyayo maahe inaanu wadaad waxba u baahnayn inaad u sharaxda wey meeshii waa cawro la maydhayo wain kaana mraa haddii uu yahay ruux dumara maydkani qad salaha nisaau laqaarib dumarkii xigtadeeda ahaa unbaa maydhaya oo nebigaba calayhi salaatu wasalaam inantiisii zaynaba dee saasunbay dumarku u maydhayeen isaguna xagga dabadu taagnaa oo tacliimaadka iyo ishaaraad ku siinayo sidaa dhaha oo sidaa dhaha saasu kulaha uma alajanib markaa dumarkii kale ee ajaanibta ahaa macnaha ka durugsanaa ayaa maydhaya ruuxii dumarka ahay dumarba haddii la waayo uma azawj saygeediibaa maydhaya haddii ninkiina aanu joogin uma arijaalu lmaxaarim raggii gabadha ay isxigeen ayaa dee iyadoo dharkeedii gasho saa ku maydhay wain kaana kaafiran haddii uu dee gaal yahay kani kaba soo qaadayo maxaa gaal naga galay ha odhana besel hadduu dee inaba dhex joogo ina way dhici kartaaye fa aqaaribuhu lkufaaru axaq darkaa ay isku dimiyiinta yihiin amaba isku baaniyaaladaasunbaa ismaydha wayundabu waxaa kale oo dee la suneeyey cownu lgaasil ninkan maydhaya maydka inuu yahay amiinan qof aamina oo aan sirta faafinayn maydka wayustaru almayit fi lqosl qofkan maydkan la maydhayana waa in la asturaa kolka la maydhayo waa la asturayaa ama meel baa loo dhisayaa iyo cawrada muuqani walaa yaxduru siwa algaasil wa muciinu goobtana ma imanayaan kan maydhaya iyo kaaliyayaashiisunbaa imanaya kan isaga gacanta ku haya glofska intuu ugashaday ama bahalahan dee mara cadcad intuu gacmaha gashaday maydhaya iyo kuwan saacidaya mid ugu shuba iyo mid saasay ahaayeen oo dee inta kalena way maydhayeen cabaas oo kalena waa agtaagan saacidaadimuu ka qeyb qaadanayay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam laakin dee dad badan inay soo galaan ma wayubakharu waxaa la shidayaa bukuur noocuu doonayaba ha ahaaday uxudgoon waa in la shidaa min awali buslihi ilaa akhiri maydhiga bilowgiisa ilaa akhirkiisa waa in shay udgooni baxayaayo halkaa shay udgooni uu soconaya macnaha waxaa looga jeedaa haddii uriya waxaas yimaadaan qofkii waa qof naftii ka baxdoo dhintay in aan de aanu dareemin qofka maydhaya walawlaa sida fiicani taxta saqfin in meel saqaf hoostiyo guriga lagu maydha ayaa wanaagsan wa bimaain baaridin biyo qabowna in lagu maydhaa fiican oo kuwa diiro laga daayo ilaa lixaajatin baahi timaada mooyaane ood baahi adag hadday timaado biyaha diran loo baahdo ama dhakhtarba uu sheego waa la isticmaali karaa oo jidhka ururintiisiiy waxaasay ka qeyb qaadanayaan kuwa qaboobay wayaxrumu waxa xaraama karaaha maaha waxa xaraama nadaru cawrati qofkan la maydhaya rag iyo dumar mid kasta haadee ka maydhaya inuu cawradiisa eegaa waaba xaraamba oo de intaa gaar ahaan saw-ateynka labadaa xunxun inuu ka eegaa waa xaraam wamasuhaa inuu cawradii taabtaana waa xaraamba ilaa bikhirqatin mara un inuu ku taabto mooyaane oo mara gacmaha ugu jirtunbuu kuna taabanayaa dee iskumana xidhna eegmada iyo maydhidu dee wax isku xidhan maaha taabashadii eegmadu intuu kasii jeestu maydhaya wayundabu waxaa kaloo la sunneeyey allaa yandura inaanu eeginba ilaa kayrihaa cawrada wixii aan hayna jidhka kale laftiisa intii wax dee uu karahaystaa iga muuqan lahaayeen amaba wax hadhowto dee ula yaabo inaanu jidhka kale laftiisa kayrihaa kayri alcawra cawrada waxaa jidhka kalena inaanu eeginba baaba fiicanba walaa yamasahu ilaa bikhirqa mara un mooye inaanu gacantiisana taabsinin baa wanaagsan ee mar walba u mara ku maydho oo meel baryaha hore dee ugu istijeeyo iska tuuraya dabeedna qayb danbuu ku nadiifinaya haddana jidhkana qaar cusub buu gashanaya wayukrija waxa fiican inuu soo saaro maa fii batnihi min alfatalaat waxaan calooshiisa ku jira mael dee kolka uu maydhigii dhameeye kusoo bixi lahaa inuu kolka hore caloosha saa u yara duugo oo dee haba soo dhaafaan wayastanjiyahu inuu awalan ugu horeynta u istijeeyaa wanaagsan isagoo kasii jeeda wayawadiahu dabeetana u weyseeyo wayanwiya gusla maydhidiisana uu niyoodo marka inuu umaydhayaa buu niyoonaya marka maydhigiina dee waa sidii qofkii noolaayo kale wayaksila ra'sahu wa lixyatahu wa jasadah madaxiisa jidhkiisa iyo garhkiisuu maydhaya madaxa iyo garh buu horreysiinaya qaarka kore waysada kadib dabeedna jidhka kale u maydhaya waxaanu ku maydhayaa bimaain wasedrin biyo iyo caleenta gobka asliba imaka inaga asil baa la asaa lagu maydhaya baashan taydh oo kale dee haddii maaragtay jidhka meelo wasake ay ku dhacda iyo un mooyaane iyadu dee way fulushaa oo imanka markaas sidaa dee taydh ku maydho dee indhaha iyo kaa gasho dee dhibkeeday leedahay marka wixii ku dhibaya mayskiin laga daayo wey markaa dee saabuntii kale jidhkana dee wax la marmarinayo meesha oo ay intay nijaastii saabtaan marka adigu shaygaa nadiifinaya sidrigaa iyo waxaas ku maydhaya intoo la shaameeyo salaatan saddex jeer yatacahadu kula mara mar walba waxa uu ku dadaalaya imraara alyadi cala albat gacanta inuu aayar sidaa u mariyo qofkan uu maydhayo beerkiisa si dee aanay hawshu laba ugu noqonin haddii wax ka soo baxayaan imika ay kasoo baxaan oo dabeedna nijaasa ka maydho merigu mar u haado hadhow iyadoo la kafmay dee si aan waxba uga soo bixin hadduu ku aburo u ku ilaaliyo oo hadhow marka la sida ay kasoo baxaan dee dhibkeeday le fain lam yanduf zaada witran haddii uu nadiif noqon waayo dee jinaasadaasi waa inuu witri ukordhiyo witri oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkaa dardaaray uu la hadlayay macluumaadkana uu siinayo dabada taagnaa waxa uu lahaa witri maydho oo saddex ka dhigo oo haddaa u aragtaan inaad kasii badisaanna mar walba sii kordhiya shan toddoba saa ugu sii wada ilaa intay nadiif noqonayso wayajcala fi lmaai qaliila kaafuur geedkaa kaafuurka la idhaa in yaroo kamidabaa biyaha marka lagu maydhayo lagu daraya xasharaadka iyabay ka ilaalisaa oo aan soo doonanayn wa fi laakhirati aakadu marka u dambeeya baabay sii muhiim tahay kaafuurkaa in lagu daro siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam dumarkaa kula talinayay wa waajibuhu maydhiga haddaba inta waajibka ah intaasi waa faahfaahinta iyo sunnihii wanaagsanaaye inta kama kacdada ahay tacmiimu lbadani bilmaa qofkan jidhkiisa waa in biyaha lagu dhameeyo intaasun weeye waajibku dhankii la doonaha lagaga yimaada inkasta dee fiicantay fudalaadki iyo indee istijadii loo habeeyo haddana kolley in jidhkii la wada gaadhsiiyo biyaha ayuunbaa waajibkaba ku dhacaya sidaa darteed de haddii ruuxii dumarka ahaa o kale rag ajaanibi ay qabsadaan oo saasuna ay biyo ugeliyaan intay qabtaan way hada salaam dee faradkii waa ku dhacaya intay qabtaanunba iyadoo maryaheedii xidhanun bay biyihiisaa u timbiyeen dabeedna waabay qaadeen aaseen faradku waa ku dhacay uma yuadafu uma yunashafu bisaw dee tuwaal baa lagu engejinaya maydka intii kafantu qoy lahay fain kharaja minhu shay-un bacda alqusl intii la maydhay kadib baa wax ka soo baxeen way dhacdaa dee qofka shubmaya waxaas oo kale ama dhiig ku furan yahay kafaahu gaslu lmaxal maydhigii o dhan hala soo celiya lama odhanaye halkii un baa laga maydhaya marada halkuu gaadhay iyo meeshii wax kasoo baxeen unbaa nijaaska laga maydhaya maydhigiisiina sidiibuu ugu dhamaystiran yahay ee kamuu xumaanin waa in muhiima wey fasl maydhigii halkaa hadduu ku dhamaaday uma yukafanu waa la kafmaya fain kaana rajula nin hadduu yahay nudiba lahu halaatu lafaaifa saddex maro in lagu duubaa wanaagsan biidin cadcad maqsuulatin oo la maydhay oo markaa la maydho macnaha dee haba cusbaata laakin waa in biyo un la geliyaa oo la engejiyaa waxay ka dawo tahay way jircayaan markaa way markaasay sii wanaagsanaanaysa nucumad bay yeelanaysa kullu waaxidatin mid kastaaba tasturu kula albadani jidhka dhammaantii ay wada qarinayso oo xaqulmayt iyo xaqulwarafa iyo xaqullaahi baa jira xagga kafanta marka la eego hadduu xoolo ka tegay inta xaqulmayt uu leeyahay waxa weeye saddexdaa mare nabiga lagu kafmay calayhi salaatu wasalaam intaasuu xaqu leeyahay hadii laga shaxaadana way uga dhuljiifeeyeen waa dhuljiifi lkafan ayuu noqonayaa marka isagii xoololahoo dee hanti badan leh saddexdaa mare hadday mid un ka raaciyaan oo labada kale ay ka goostaan waa ka shaxaadantay kafanta markaa xaqulmaydku waa intaasu xaqu leeyahy waxaan leeay cafan xaqulwarata way kaas xaqulmaydkuna waa hal mara un hadii dee xoolaaan ka tegin mid mara un baa waajibtay xaqullaahiguna waa bayna aturati warukba in cawrada intaa la qariyo waxa uu ku yihi marka laa khamiisa fiiha laa qamiisa fiiha walaa cimaama qamiis iyo cimaamadi waxba qeyd maaha oo dee nabigaba looguma darin calayhi salaatu wasalaam saddexdaa maron baa lagu kafmay inkastoo qamiiskiisa lagu maydho fain zaada calayha qamiisan wa cimaama jaaza way iska banaanta wayaxrumu lxariib raggii xariirtii waa ka xaraam in dee lagu kafmo walilmara wixii dumarka ahayd marka la kafmayo iyadu waxay leedahay izaarun wa khimaarun wa qamiisun googolad iyo dee masar kore miyay nidhaamsa malkhabad iyo qamiis diracun dheh walifaafatani saabiqataani iyo laba maroo dhaadheer oo intoo la dhex dhigo lagu duubo saabiqataani dhaadheer oo dee waasic oo wada gaadha inantiisi sida markaa loo kafmayba wayukrahu laha xariir xaraam aha iyadana waa karaaha waxaa kaloo karaaha waa muzacfarun mid zacfaraan la geliyey oo la caseeyey dee waxa ku harhadhaya maytiiba casaankiisi ku hadhay wa mucasfar mid sibaaq la geliyey isaguna masbuuq bilcasr walwaajibu fi rajul ninkii waxa waajibaya walmarati maa yasturu lcawra cawrada in qarisa un ayuun baa markaa waajib noqonaya dee mid walibana waxa uu lahaa cawro gaari ogow fayakhtalifu bidakari bidukuurati walunuuha laa biriqi walxuriya fayajibu fi lmar'ati maa yasturu badanaha ilaa wajhaha wakafayha xuratan kaanat awama wa fi rajuli maa yasturu bayna suratihi wa rukbati mulaaxadaadkeenu adugu intii xaqul xaqullaahi waa intaas weeyaan in cawradii la qariyo wayubakaru lkafan kafantii waa la udgoonaynayaao jaawi iyo wax lagu shidaba waa inay iska udgoonaata wayudaru calayhi alxanuutu walkaafuur labadaa geedoo dee ay hayaan kuwan dhirta iibiya waa budee labadube saasaa lagu shubaya xanuudka iyo kaafuurka hawaamka iyo xasharaadka a ka ilaaliyeen jidhkana way yar wanaajinaya wayajcalu qutnan xoogaa dun ah codbi wey ayuu yeelayaa bixanuudin oo weliba xanuudna uu ku waxeeyey calaa manaafidihi meelaha daldaloola sanka dhegaha xagga danbe ay saas u gelinay ama wadici sujuud iyo meelaha markaa laga sujuudo oo kuwaa horena waa ilaalin bay unoqonaysa meesha sujuuddana waa ikraam iyo maamuus walaw ayaba jamiica badanihi faxasanu jidhkaba hadduu cadar ugu shubana waaba iska wanaagsanta jidhka dhammaantii haddii uu udgooneeyo waa iska fiicanta fain maata muxriman xaruma iibu wlmakiitu wataqiyatu ra'si rajuli wa wajhi lmar'a qofki isagoo muxrima hadduu dhinto sida xajka inoogu iman doona waxa uu ahaa inaanu qofku dhakada qarinin afado ama ruuxa dumarkiina wejiga inaanay qarinbo oonay niqaab iyo wax gashan haddaba isagoo muxrima hadduu dhinto dee udgoonkii waa laga daynaya dharkii tolaana waa laga daynaya madaxii ninkana lama daboolayo ruuxa dumariina ninkii wejigii ma dabooleyso oo macnaha qofkii sidii kolkii muxrimka ahaa meelihii u ilaalin jiray waa ka daynaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo la socda nin bahashiisii ka dhacay waqasatu naaqatu qoortaabuu ka jabayba dabeedna waa kii lahaa madaxa ha daboolinaya fainahu yubcatu yawma alqiyaamati mulabiya aw kamaa qaal maalinka qiyaamaha isagoo labayk allaahuma le baa lasoo saaraya astaanna waa u tahaye nakada ha ka qaranina inta kalluunka fanta geliya walaa yundabu lama sunaynin dheh an yucadda linafsihi kafana inuu naftiisii markaa kafan isagu udhigto ama an yucadda ha an yucidda an yucadda linafsihi kafanan inuu dee naftiisa kafan udhiga waxba sunne maaha ilaa an yaqtaca bixilli kafantan xalaalnimadeeda inuu go-aaminayo mooyaane aw amase min athari ahli lkhayr ama dadka wanaagsan xaggooda ay kasoo jeedo oo uu iska jeclaysto mooyaane labadaa haddii midh jira buu leeyahay waa iska diyaarsan karaa kafanta oo maalkaaga haddii aad dee in aada xalaal ku hubto aada ka iibsato iska dhigato laa bas qof ahlulkhayr hadday kasoo jeedana laa bas wuxuu macnaha usoo qaadanayaa ninkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam intoo dee loo soo sameeyey maro macaawis fiican ruux dumar usoo samaysa markuu ku dhacay buu yihi macawistaa maadisiin buu ku yidhi nebiga dabeed nebiguna wuu siiyey oo iska duubto oo iska dhaqaajiyo asxaabtiibaa qabsado oo indhaha iskaga dhaceena waxay yidhaha war nebigu inaanu mayada aqoon waa taqaanee macawistan dee imika loo keenay uu isaguba ilbaasu xidhay maxaa kugu sallideed ugu duglays waa la canaantay ninkii markaasuu yihi war wax kale uma jeedee inaan kafanta ka dhigtaa baan doonaya fa kaanat kafana markaa kafantiisii aynu wada halkaana waxaynu ku dhaafnay kafanta kale siyaabaha ugu dhib yarna dee waxaa kamid a qofkii marka sariir sariirta had iyo jeer aynu odhan karnaa inta faraha badan dee daldalool kale intoo lagu maydho qofkii bay habboontay kafantii oo goglanna oo sidaa dee dhulka u taalla in meydkii aayar la qaado la dul dhigo oo lagu jiifiyo dabeedna iyadii lagu laabo madaxii cagaha iyo dhexdana un lagaga xidho un maxay khayr yar laakiin noocan dawaarlu uu soo talayo lagu rifrifayo dhibkooday leeyihin waa la isla kadeed mudanaya saddexdii maro oo isdul goglan unbaa jinaasadii oo si wanaagsan loo nadiifiyey dadku hareeraa qabanayaan aayar baa la dul saaraya dabeedna iyadii baa lagu laabaya labada daraf iyo macnaa madaxii cagaha iyo dhex baa aayar laga xidhayaa marka intaasaa bay ugu dhamaatay saasaa ugu dhibya uma yusallaa calayhi waa lagu tukanaya markii maydhigii ay dhamaadeen kafanta wayasquط lfard faradkan fardulkifaayo wuxuu inaga dhacayaa bidakarin waaxidin mid laboo keliya hadduu nin keliya ku tukado inteena kale waa ka dhacaya duuna nisaai dumarku hadday ku tukadaan jinaasadda inagaga dhici maayo faradku idaa xadarahuna rajulun haddii meesha nin joogo rag iska daaya badanba oo hadduu hal nin joogo oo dumar ku tukadaan dee ninkaasi hawshiisii ma qabanin sidaa darteed fardulkifaayo waa saaraya geedkii rag la odhan jiray oo dumarka koodaa kagama dhacayo salaadooda waa laga maarmaan haddii cid rag joogo inuu rag ku tukado fain lam yuujad kayruhuna ha haddii masalan waxaaba mararka qaarkood dhacda in dee aanu aqoon ba lahayn ninkii waxaa dumarina dee reer magaal ay tahay dee sida hawdadkaa fog iyo dhulkaa qarfooyinka ah in dee ragga joogaadaan waxba ka garanayn laakin ruux dumar oo macluumaad hadday tagta dee waa u yeedhi oo waa u sharxi doontaa war salaada sidaa iyo sidaa iyo sidaa ugu tuka hebelow weysayso ku tuka bay odhan doonta way u sharxun macluumaadkaysi fain lam yuujad kayruhuna lazimahuna dumar mooye haddaan rag ma jirinba dee raggu waxaa ku tukanaya un dumarkii unba dee waajib ku tahy raqba waa ku raggeed marka dumarkaasu ku dhici waajibka wayasquط lfardu bihina watundabu fiiha aljamaaca salaadan jinaasada in jamac lagu tukadaa fiican oo dee jamacii marku sii fadli bataba ergadii baa badanaysa ilaa qofkii dadkan la socdaa waa ergo ilaahay bay uga ergeynaya ilaahay ninkan iska dhaaf ilaahay u naxariiso marka ergadii hadday sii badato dee imika ninka loo ergeynaya la socdaan boqol nin iyo ka nin quri la socdo ergadiisu isku si noqon mayso ninkan arrinkiisu waa culus wa tukrahu fi lmaqbara xabaalaha dhexdooda in lagu tukadaana waa karaahiya jinaasada meel gooniha loo saaro side xadiidka nebiguba u diidaya calayhi salaatu wasalaam meelaha goonida ayaa la dhigaya marka lagu tukanayo salaadii dadku sidee haddaba ukala horeynaya wa awla nnaasi bisala salaada waxa ugu soo mudan oo ugu horeynaya dadka awlaahum bilqosl maydhiga kii ugu soo horeynayay min aqaaribi ee markaa ahaa xigtadiisa kuwii maydhida ugu soo horeynaya unbay tahay marka lagu tukanayana inay iyagu istaagaan ay ku tukadaan meydka ila النisaء falaa xaqa lahuna dee dumarka xigtaba ha u aadaani xaq kuma leh haddii dee kaasi aanu waxba sugaynina dee waa u wakiilan doonaa wayuqadamu lwaliyu cala sulطaan maamulkii meesha haystay kii meesha maamulka ka ahaa iyo hadday isku yimaadaan xigtadii meydkan xigtada u ahaa suldaanku meeshiisii maaha iska nas waxba yuu isa soo qadimi sidii salaadihii kale e la yidhi suldaanka horeynaya laakiin halkan loogama baahne waxa weeyaan waxaa horeynaya weliga wاlأsn calى اlأfqh وagayri kii da-da weynaana wuxuu ka horeynayaa kii fiqiga badnaa iyo kuwii kale dee laisdaba taxayay xagga horeyn kusoo marnay oo dee qofkan qalbigiisa ajiricsan oo da-diisaasi faa'ido dheeraaday leedahay fain istawow fi sin haddii ay iswada leegyihiinba dadka wixigaa rag waaweynba matal ninkan ay walaal yihiin oo iswada leeg rutibuu ka baaqi الsalaa intii ay lagu soo tartiibinaya salaada oo kalaa lagu tartiibinaya fayuqadamu lafqahu uma alaqra'u uma alawrac saasay ukala horeya walow awsaa hadii uu qofkani dardaarmo an yusallaa calayhi an yusalliya calayhi ajnabiy waar hebeenuun ha igu tukada buui aniga xigtadiinana uu iska joogo qudima alwaliyu caleyh weligana horeynaya weligunba xaqan leh isaga laga magansan maayo lannaha xaqu falaa tanfudu wasiyatuhu biisqaaiha qofkan baaba xaqula xigtada wayaqifu limaamu cinda ra'si rajul marka salaadii lagu tukanayo qofkan dhintay ninna uu yahay madaxaa lagaga tukanaya oo imaamku waa inuu istaagaa madaxa wacajiizati lmar'a ruuxa dumarana xaggeeda dambe ayuu istaagaya wa xikmada dee xadiidku ma sheegin fuqahadu haba yidhaahdaan midibo dhan buu macsiyo badan yahi wa laakin ma xadiidku cadayn sunaha waalidkaa waxa wey ninkiina xagga madaxa ruuxanaan xagga dumarka inuu kaga hagaa qaarka dambe imaamka dadkiibaaba masalan dhimashadiibaa badatay oo fa in ijtamaca janaa-is jinaasadaba la isa soo daba dhigayba dhowr ah falafdalu falafdalu ifraadu kuli waaxidatin bisalaa cid walba in si gaara loogu tukadaa dee fadli badan mar gaara lagu tukado dhowr jinaasado hadday yimaadaan oo xaramkaba dee mid walba mar gaarun baa lagu tukanaya iyada oo ciidda ay ka badan yihiin isdaba socdaan dee waxaa laga yaabaa manaadiq oo dhan baa laga soo qaadaya wixii maka ku dhinto keliya maahe wixii meelaha ku dhinto o dhan bay ka keenayaan markaa meel gaara la dhigaya halkaasunbu imaamka kolka mid la qaada lasii wadaba mid kale ha soo gelaya markaa salaad salaad keliya in mid walba salaad loo gooni yeelaa wayajuuzu waxaa kaloo iska banaa an yusalliya calayhim dafcatan waaxida mar keliya wada kusoo tukanaya sidaa ha laysu daba dhigun buu leeyahay oo dabeedna mar keliya saa lagu tukanaya dhammaantood sidee loo tartiibinaya markan lagu tukanayo wayadacahum wayundabu an yadacahum bayna yadayhi xaggiisa hore ayuunbuu saa utaxaya bacduhum khalfa bacdin haakada qaarba qaar bay kasii dambaynayaan haakadaada waa ila fahmuun adigu ishaarada bixi wey ilan haakadaadan uu kuleeyay sidaa markuu ku idhaahdo xaguu tilmaamay dee waa isdabadhigidaasu waa in midibo mid kasii xagga qiblada kasii xiga midibo mid kasii shisheeya wayalihi rajul haddii ay tartiib sida noqotona macnaha dadkani hadday isu yimaadaan ninkaa la soo xidhiidhaya jinaasada ninka ayaa kusoo dhawaanaysa imaamka uma sabiy ilmaha yar baa jinaasadiisa lagu xigsinaya uma almara afadiiba ama ruuxii dumarka ahayd baa lagu sii xigsinaya de sidii salaadaba ay ahayd uma alafdalu falafdal qofba qofku ka fadli badan yaho xagga imaamka usoo dhawaanaya walaa ctibaara biriqi waalxuriya hebel kana addoon ahaa iyo kanaa xol ahaa maanta tixgelin male waa wada jinaasadu labadooduba soo mid walba nafti kamay bixin waxay u guureenun taqwadii iyo markaas ikraamkoodii xaggaasu noqonaya walow jaa waaxidu bacda waaxid haddii jinaasada timaado mid kale kusii xigto qudima ila alimaami alabaq kii soo horeeya imaamka loo soo xigsiinaya walow mafduulan haba laga fadli badnaado waa kii soo horeeya dee safka ninka u dheereeyaa geli jira aw sabiyan ama ilma yarba ha ahaado ila almar'ata fatu'aharu ruuxii dumarka ahayd mooyaane oo iyadoo haba soo horeysee waa la dib dhigi doonaa lلذakri almutaأhir maji ninkan imaatinkiisu uu dambeeyey awgeed siyaasadda ninkae marka dambe timid baa la soo horraysiinaya ta ruuxa dumarahe markii hore timida waa la dibdhigaya uma yanwi dabeetana waa niyoonaya markanuu salaadii ku tukanayo waa inuu niyoodaa imaamka wayajibu tacarudu lilfardiyati duuna fardi lkifaaya inuu salaad farada tukanayo buu niyoonaya laakin inay fardukifaayada waxba qayd maha niyaduna waa qalbiga walaw sallaa haddaba haddii uu tukado calaa qaa'ib qofkani wuxuu ku tukanaya hebel maqan khalfa man yusalli calaa xaab waxaanu ku duba tukanaya imaam jinaasa joogto ku tukanaya saxa way iska ansaxay imaamkan masjidka wuxuu ku tukanayaa jinaasad masaajidka hortiisa taalla aduguna waxaa tihi ki imika laguu sheegay ee lagaaga soo warramay dabadda qaa'ibka ahaa u niyooduun dabeedna labadaa salaadood ee isku noocaabaa isku xidhateen laakiin kala baabka ah ee dee qaa'ib iyo xaadir kala ah iska ansaxay mar haddii dee salaada nadmigeedii uu iswaafaqsan yahay oo wuxuuna ay la mid tahay uun dee mid qallaahoo lagu tuka lagu daba tukaday mid imika joogta ayay bay la mid tahay wa yukabiru arbacan afar jeer buu kibaaranaya allahu akbar ayuu odhanaya raafican yaday isaga oo gacmaha kor u qaadaya afarta jeerba shawkani baa masaladan ka murmo oo niqaasho macnaha adilada kusoo aroorto idhaa waa dacafu aqwaala saxaaba iyo afcaasha saxaabta kasoo aroorta ee sheegaysa gacmaha jinaasada in kor loo qaadana sutada u qabanaya waxa uu leeyahay dee ficlu saxaabiy xukun kuma binaysmayo oo macnaha lama daliishanayo laakiin bal haddii asxaabta dee rafcinayeen adilo itaalka sahlaate waxna kusoo arooreen waxa ay noqonaysaa fahmu salaf saalix inay dee iyagu arkayeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam lahu xukmu raf in aan waxaana iska ikhtiraacanayn inuu yahay bay muuqanaysa ee nebiga ay sidan ka arkeen asxaab dhowra qowl iyo ficilba waa ka soo arooreen wayadacu yumnaahu calaa yusraa marka uu allahu akbar yidhaahdo waa inuu gacmaha laabta dib ugu celiyaayo midigta saraysiiyaa bidixdana saaraa bayna kulli takbiiratayn laba takbiirood dhexdooda fain kabara hamsan hadduu shan jeer allahu akbar yidhaah walow camdan ogaanba ha ahaatee lam tabtul ma burayso oo nebiga waa ka soo aroortay dee intuba afar iyo shan iyo in ka badaniba way ka soo aroortay laakiin waktigii dambe afartu u badnaa afartu u badnaa saa darteed ba afarta lagu doortay laakin laa yutaabichu lma'muumu fi lkhamis kanuu tukinaya shanaad kuma raacayo taa afraad ayuunbu ku joogsanaya bal yantadiruhu liyusallima macahu wuu iska sugi intaanu allahu akbar leeyahy wuu iska sugi doonaa unoo dee marka uu tiisaa shanaad soo dhamaystunbu la salaamo naqsan doona sideeda haddaba waa ta salaadii salaatuljinaasada la odhan jiray sidan isagaba dhib yar tahayba wayaqra'u alfaatixata bacda alula markuu allahu akbar yidhaahdo kolka hore alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin suurat lfaatixa buu akriyaya wayundab altacawud waalta'miinu duna alistiftaaxi wasuura waxaa sunno ah tacawud iyo ta'miin inuu maxaa yidhaahdo acuudu billahi min ashayطaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waladaliin kolkuu idhahdana aamiin buu odhanaya laakiin istiftaax ma jiraya ducadii oo salaada waa la fududaynaya suuraddiina ma jiray iska dambeynaysa wayusali cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama bacda athaniya markuu kolkaa hore faatixada akriyo allahu akbarta hore kadib buu allahu akbar ayuu odhanaya allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed siiqada ibraahimiga ahayd buu marinaya waa markii labaad takbiirtii labaad dabadeeda wey uma yadcuu lilmu'miniina mu'miniinta ayuu dabeedna u ducaynaya uma yadcuu lilmayt maydku u ducaynaya bacda athaalita ta saddexaad dabadeed ta saddexaad marka uu allahu akbar uu yidhaahdana ducadan u akriyaya dee ducooyinkan wixii uu karo oo caam iyo khaas baloo maydkana si gaara waliba dee xadiidku waxa uu sheegaya in ducada loo khaalis yeelo maydka oo si gaara loo xuso allahuma kfir lihada lmayt baa ugu yar kuwa soo socdaana waa fiican waa allahu akbartii saddexaad dabadeeda ta afraad dabadeedana assalaamu calaykum baaba ah markaa waxay kusoo uruurtay allahu akbar markuu idhaahday ugu horeysa faatixada inuu ku xigsiiyo mar labaadkana allahu akbar markuu idhaahdo waa inuu saliga kuxigsiiyo ma saddexaadka markuu allahu akbar yidhahdo ducada waa inuu kuxigsiiyo mar afraadka markuu allahu akbar yidhahdana waaba ka baxayba waa intaaba ducadiibu haddaba u banbaxay dee ma'suurka ah ee soo aroortay fayaquulu wuxuu odhanaya haddaba markii saddexaad kolkuu allahu akbar yidhaahdo jinaasada halkan taala ama qaayibka waa inuu u duceeyaa ducada nebiga ka soo aroortay dheer allahuma ilaahay ow haadaa cabduk waynu yar fududaynayna haadaa cabduka kani waa addoonkaaga wabnu cabdika addoonkaaga inankiisii weyey kharaja wabnu cabdaykana meelaha qaarkood waan filayaa inay nusaka qaarkood dhigayaan wabnu cabdayk manaa aabihii iyo hooyadii bay markaa noqonaysa kharaja min rawxi dunya wa saacatiha adduunyada nafiskeedii iyo waasiceediiba iskaga soo baxa oo uu ka yimid wa maxbuubuhu wa axibaahu fiiha maxbuubu wixii uu jeclaa iyo axibaahu kuwii isaga jeclaa fiiha iyaday halkii joogaan buu kasoo safray ninkani ila mid daris jece la isu dayn maaye wixii isagu uu jeclaayo ama ehel ahaa ama maal ahaa ama nicmo ahaa isagoo jecel unbuu kasoo safray iskaga yimi dadkii jeclaanaya iyagoon lagala tashan baa laga keenay ilaa dulmati lqabr qabriga madowgiisii buu yimi wamaa huwa laaqiih iyo waxa uu kala kulmi doono ood adiguun og tahay kaana yashhadu an laa ilaha ilaa ant waxaanu garanaynaa inuu tawxiidka xusi jiray waxdaka laa shariika lah lak waana muxamada cabduka warasuuluk tawxiidka inuu sidaa uqiraya waan ogay waanta aclamu bihi mina kuna ammaani mayne dee adigaaba naga yaqaanaba allahuma inahu nazla bik marti buu kuu noqday nin jinaasadani wa anta khayru manzuulin bih cid marti loo noqdoo lagu soo degana adaa u khayr badan nuzula min gafuurin raxiim waasbaxa faqiira ilaa raxmati naxariistaadiina waa u baahan yahay maanta waa waa farabaray wa anta ganiyun can cadaabi ilaahayow inaad cadaabto waad ka kaaftoon tahay waqad ji'naak ilaahayow waanu ku nimi raagibiina ilayk annaga oo kaa doonayna inaad u naxariisato shufacaaa lah ergana waa kaaga nahay oo inaad u dhaaftaanu doonayna allahuma in kaana muxsina fazid fii ixsaani nin wanaag filowa hadduu ahaa ilaahayo wanaagiisa u kordhi wain kaana musii'an fatajaawaz canh hadduu xumo falow ahaana adigu iska dhaaf walaqihi biraxmatika ridaak raali noqoshahaaga dartii waxaad la kulmisaa naxariistaada darteed waxaad la kulmisaa raali noqoshahaaga waaqih ilaahay ou ka dheeree fitnata alqabri wa cadaabah qabriga balaayadiisa iyo cadaabkiisa ilaahay ou ka daa qofkan dhintay wafsax lahu fii qabri qabrigiisa ilaahay ou u ballaari wajaafi larda can jambay ilaahay ou dhulkana dhinacyadiisa ka kala dulkiyo yuu isku cidhiidhiyin dhulku walaqihi waxaad la kulmisaa biraxmatika bisababi raxmatik almna min cadaabi inuu ka aamin noqdo cadaabkaaga xataa tabcatahu ilaa aada soo saarto aaminan isaga oo iska degan ilaa jannatika ya arxama araaximiin waxasuna waxa wanaagsan an yuqadima calayh inta aynu soo sheegnay inuu inta soo socota kaba sii horraysiiyaa wanaagsan allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana ilaahay ou u dhaafkaa iyaga nool iyo ka dhintay iyo ka jooga iyo ka maqan ka yar iyo ka weyn iyo ka lab iyo ka dhadig allahuma man axyaytahu mina qofkaad u naxariisa noolaysa ilaahay way naga mid ah fa axyih cala alislaam islaamnimada ku noole waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan qofkaad nafta ka qaada ee annaga naga midana ilaahay oo iimaanka ku dib wayaqulu fi salaa fi salaati cala طifl jinaasadii ilmaha yar markuu ku tukanayo ka ku tukanaya wuxuu odhanaya maca hada athani ducadan dambe isagoo akriyay intan soo socotu ku daraya allahuma jcal farata liabawey ilaahay ilmaha yar waxaad ka yeeshaa ceelaliyo mid waa aabihii iyo hooyadii ila nb nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dumarka wacdiyayay waa kii u sheegayay tu kasta oo laba cahawrihi ay u saqiiraan ama saddex inuu ilaahay xijaab uga dhigaya naar oo ay u shafeeco qaadayaan wasalafan wadukran salaf mid ka horeeya iyo mid kayd u ah ilaahay ka dhig wacidatan wactibaara washafiican cidatan mid ay kuwaantoobaan waxna ku qaataan ergana u noqda ilaahay ka yalow shafaaco qaado wathaqil bihi mawaasiinahuma miisaankooda xasanaadka ilaahay ku cusi waafrig asabra calaa quluubihimaa labada waalid qalbigooda ilaahay ow sabir ku shub ducadaas u akriyay ويقول بعد الرابعة marka uu dhameey allahu akbarta hore afraad ban leeyahay allahu akbarta afraad kolkuu yidhaahdo wuxuu leeyahay allahuma laa taxrimna ajra walaa taftinna bacda wاغfir lana walah intaasuu sii raacinaya allahuma laa taxrimna ajrahu ilaahay asu ajri leeyahay ama aanu ka helayno hawshiisa ilaahay oo naga xaraamiye dabadiina hana belayn noona dhaaf annaga iyo isagaba uma yusalimu tasliimatayn laba jeer buu markaa salaamo naqsanayaa oo uu odhanayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu odhanaya waay wallahu subxaanahu watacaala alam